wixii uu kelmadda ka hadlayey istilaax ahaan wuxuu yihi kelmadu waa qawlun mufradun buu yii qawlun mufradun labadaa kelmadood keliyuu sheegay labada kelmadood waa maxay qawlun mufradun wuxuu yihi haddaba wadcigii wuu ka tegey wadica limacnan mufradin bay culimada odhan jireen ma ogtahay wadcigii buu ka tegey qawlun mufradun unbuu ku daayey fain qulta haddaad su-aal keentid oo tidhaahdid falima lashtaradta maxaad u shardin weyday falima lashtaradta maxaad u shardin weyday u yihi falima lashtaradta maxaad ugu shardin weyday fi lkelimati kelmadda tacriifkeega alwadca war maxaad wadciga ugu diri weyday haddaad i tidhaahdid culimadu waxay odhan jireen waa lafdun mufradun wudica limacnan wadcigu shardi buu ahaan jiray in kelmadan macno loo dejiyo ayaa shardi ahayd haddaba adigu maxaad wadcigii uga tagtay haddii aad tidhaahdid kama shtarada sidii uu ugu shardiyey man qaala ninkii yidhi markuu kelmadda tilmaamayey alkelimatu lafdun wudica limacnan mufradin ninkii caynkaa yidhi ee wadciga shardi ka dhigay maxaad sidiisa u yeeli weyday haddii aad tidhahdid su-aashaa keentid qultu waxaan odhanaya anigoo istifaacaya inama xtaajuu waxay u baahdeen ilaa daalika kaa wadciga ah ayay u baahdeen liakhdihim qaadashadooda ayay ugu baahdeen allafda lafdi ay u qaateen jinsan jinsi isagoo u ah lilkelimati kelimadda jawaabtii wuxuu ka dhigay anigu wadciga waan ka maarmay iyaguna wadciga way u baahdeen sababtuna waxa weeyaan iyagu markay kelmadda tilmaamayeen ayaa halkaan anigu qowl aan ka edhi ayay iyagu lafdi ka yidhaahdeen oo halkii anigu qowlka aan ka qaatay bay iyagu lafdiga ka qaateen liakhdihim allafda jinsan lilkelima lafdigii bay ka dhigeen kolkaa jinsi kelmaddu ay leedahay lafdigii maxay ka dhigeen jinsi kelmaddu ay leedahay ayay lafdigii ka dhigeen aniguna lafdigii baan ka taayey oo qowlkii baan ka dhigay jinsi kelmaddu leedahay akhi waxay ku kala duwan yihiin mataqaanaa qowlku sidiisaba waa ma ereyga macno loo dejiyey muhmalku kuma jiro qowlku sidaba waa maxay waa waxaa macno loo dejiyey unbaa qowl la yidhaah laakiin lafdigu wixii macno loo dejiyey iyo waxaan macno loo dejinba waa la yidhaah haddaba ninka kelmaddu waa lafdi yidhaahda lafdigii wixii macnaha lahaa iyo waxaan macnaha lahaynba se uma koobsanayo kolkaa inuu iska saaro kii bilaa macnahaasa uma baahno wudica limacnan uu yidhaah ka macno samaynaya laakiin haddaad qowl tidhaahdid marka horeba ka bilaa macnihii muu soo gelaya ma soo gelayo wudica limacnan haddaba waad ka maarmaysaa macnuhu waa iska waadix baan umalaynaya ereygaa jinsiya ma arkaysaa inama axtaaju ilaa dalika liakhdihim allafda jinsan lilkelima markuu leeyahay jinsigu waa kelmad falsafaa weeyaan waxaa jira nimankan falsafadu waxay sheegaan shay kastaba inuu jinsi leeyahay ama garo ama ha garanin wax kastaaba jinsi buu leeyahay iminka haddii tus jinsi iyo fasal buu leeyahay xaqiiqada shaygu uu ka samaysan yahay marka la doonayo xaqiiqada shaygu uu ka samaysan yahay waa jinsi iyo fasal bay ka odhanayaan jinsi iyo fasal jinsigu waxa weeyaan qadarka uu shaygani ashyaada kale kala wadaago jinsigu qadarka uu shaygani ha ashyaada kale intuu kala wadaago ayaa maxay la yidhaah jinsi haddaba jinsigu asalkiisa waxa kamid ah inuu wax soo geliyo marka hadal jinsiya lagu hadlo wax badan buu k ayuu koobsadaa fasalkuna waa qadarka shaygani uu ashyaada kale kaga duwan yahay inta uu kaga duwan yahay ayaa fasal la yidhaahdaa kolkaa shaygu jinsi iyo fasal buu ka kooban yahay xagga falsafada marka la eego jinsigaa qaybale jinsi baciida jinsi qariiba jinsi mutawasita saasuu qaybsamaa siday qabaan almuhim balan tilmaana insaan insaan haddaba jinsi iyo fasal labadaasu leeyahay insaanku muxuu leeyahay jinsi iyo fasal jinsi markaynu leenahay waxaan jinsi uga jeednaa insaanku qadarka uu kala wadaago xayawaanka kale insaanka iyo xoolaha waxa ka dhexeeya mataqaanaa sifada ka dhexaysay wadaagaan mataqaanaa waa nolosha armayna nolosha ahayn haddaba insaan iyo xayawaan jinsigu insaan jinsigii muxuu noqonaya qadarku waxa kale la wadaagaa waa maxay waa nolol xayawaan wey ereyga xayawaan ah weeyaan haddaba ereygaa xayawaanihi waa jinsi insaanku leeyahay weeyaan insaanku qadarka uu xayawaanka kaga duwan yahay mataqaanaa waa naatiqa weeyaan nudqiguu kaga duwan yahay haddaba haddii insaan iyo tilmaan lagu yidhaha ma huwa alinsaan haddii lagu yidhaha jawaabta waa inaad jinsi iyo fasal ka dhigtid alinsaanu huwa alxayawaanu naatiq waa noolaha fikira waa noolaha hee fikiro weeyaan xooluhu mayna fikiraan baad moodaysaa xooluhu ma fikiraan waa noolaha fikira alxayawaanu naatiq nadqiga ma hadal baad moodaysaa insaanku ma wada hadla dee alxayawaanu naatiq insaanku waa fikire alxayawaanu naatiq baa la yidhaha waa quwa nidqiya quwadii la odhan jiray halkay ka timid weeyaan waayo nudqiga marna hadalka ah marna fikirka ah labada macnoba waa lagu iطlaaqaa insaan shay kastaaba wuxuu leeyahay jinsi iyo fasal baynu nidhi imika tusaale ahaan haddii dameeraha lagu yidhaha i tilmaan maxaad odhan dameeruhu xayawaanka kale dee marley jinsi bay leeyihin ay la wadaagaan qadarkay kala wadaagaan jinsi baa loo yidhaha intay kaga duwan yihiinna fasal baa la yidhaha haye maxaad odhanaysaa dameeruhu maa maxay jinsigoogu dee wuu ka dhexeeya iyaga iyo insaanka maxaa ka dhexeeya xayawaanimadii baa ka dhexaysa maxay insaanka kaga duwan yihiin ya inta dameernimada soo maaha intaasina waa saahilnimada waxa weeyaan naahiqnimada dameeraha marka la tilmaamayo waxay yidhahdeen alximaar hiya alxayawaan annaahiq bay yidhahdeen alxayawaan annaahiq waa xayawaanka dee hiimhiimsada markuu ciyayo alxayawaan annaahiq kolkaa xayawaannimaduna waa jinsigii naahiqnimaduna waa fasalkii ay kaga duwanaayeen xayawaanka kale caynkaa uma dhawaaqa uma naciyo waa noolaha afarta lugood le miyaynu odhan karnaa afarta lugood xayawaanka kale mi kaga duwan yihin ladu mayna afar lugood lahayn fasal ma noqon karta afarta lugood waa xayawaan laba dhegood le maad odhan kartaa labada dhegood may kaga duwan yihin noolaha kale may innagaaba laba dhegood lehe kolka eeg qadarka ay kaga duwan yihiin ayaa la yidhaha fasal faraska haddaba maxaad odhanaysaa markaad jinsi iyo fasal usheegaysa haddii lagu yidhaha maahu haddii lagu yidhaahdo ma ma hiya alkhayl oo kale su-aasha ma hiya alkhayl haddii lagu yidhaah waa maxay farduhu haddii lagu yidhah jawaabta maxaad ka dhigaysaa jinsi iyo fasal waa inaad sheegtid alxayawaan asaahil waa xayawaanka danana waa saahilnimada ayaa ayaa ayaa ah fasalkii libaax baa lagu yidhi haddaba bal tilmaan ma huwa alasad baa lagu yidhi waraba maxay asadku ma huwa alasad ma huwa algadanfar ma huwa daydan ibaxuu magacyo badan ilaa boqol magac wax ka badan buu leeyahay carabiga magacyadiisa badani waxay kutusinayaan maxay sidaba magaca badani ama sharaf buu kutusiyaa baa layidhaha ama cay buu kutusiyaa waxa xunina wuu magac bataa waxa wanaagsanina wuu magac bataa labaduba way jiraan haddaba ma huwa alasad jawaabta ah waa inaad jinsigii iyo fasalkii sheegtid qadarka uu libaaxu xayawaanka kale kala wadaagsado waa xayawaannimo waxa uu kaga duwan yahayna waa iftiraar maa ma huwa alasad jawaabteed waa maxay alxayawaan almuftaris waa xayawaankaan waxba hambaynin waa khatar libaaxu alxayawaan almuftaris iftiraas buu sameeyaa waa alxayawaan almuftaris weeyaan alxayawaan almuftaris almuhim erey kastaaba haddaba kelimad buu leeyahay ilaahay miyaad odhanaysaa subxaanahu watacaala jinsiya fasal buu leeyahay waa khalad weeyaan ilaahay ma waxaad odhan kartaa makhluuqa kale ayuu qadar la wadaagaa ma waxbuu wax la wadaagaa miyaad odhanaysaa ya ereyga maa ah haddaba su-aasha lagugu weydiiyo markaad falsafo joogtid oo dhan falsafadu ataa falsafuu maha xataa af carabi o dhan waa caynkaasay qabaan iyagu kolkaa waxay kuleeyihin haddii maa wax lagugu weydiiyo waa inay jawaabtaadu noqoto jinsi iyo fasal bay ku odhanayaan xaqiiqa lagu weydiiye xaqiiqa lagu weydiiye jinsi iyo fasal waa inaan maa huwa alasad kolkaa waa xayawaan ma odhan karaysid eeg waa inaad jinsi iyo fasal sheegtid bay kuleeyihiin eeg fircoon caqli la-aantiisa wuxuu mooday ilaahay inuu leeyahay jinsi iyo fasal aada u caqli xun bu ahaa inkastoo hadda caqliga uu namruud kaga duwanaa waxaa la yidhi namruud iyo fircoon laba gaal bay ahaayeenoo labaduba aada u qooqay soo caynkaa ma ahayn haddana ilaahay fircoon in badan buu qur-aanka ku xusay laakiin namruud waa laga ilaaliyey magaciisu xataa inuu qur-aanka dhex dhaco mar buu ilaahay sheegay oo markaana kinaayo ahaan baa loo sheegay ow kaladii maxaad nebi nebi nebi ibraahimkii la doodayey ow kaladii ya xaaja ibraahim iyo ahay aayaddaa qur-aankiisi isagay kolkaa ishaaraysaa xataa magaciisa waa la diiday kolkaa waxay yidhahdeen caqli xumaanta bak bukli baa ugu biiday bay yidhahdeen gaalnimada markii laga yimid gaal caqli xun bu ahaa aada u caqli xun bu ahaa waxaad dareemi karaysaa markuu nebi ibraahim la doodayey uu lahaa rabiy aladii yuxyi wa yumiin allah waxna nooleeya waxna dila markuu lahaa nooleynta ilaahay uu nooleeyo ma garanaysaa waxaan jirin oo cadam ah ayuu ka soo saaraa maxay wax nool adigu adoo jirin oo biyo ah ayuu kaa dhigayaa subxaanahu watacaala lafo iyo timo iyo xoog iyo murqiyo seebo waa biyo biyaa hilib eh, hilib ayuu alla u bedelayaa subxaanahu watacaala aqli xumaantiisa anna waxbaa nooleeyaa buu yidhi oo intuu nin nool soo kaxeeyey ayuu soo qaatay wuxuu ku dilayaa yuu yidhi waa gudaaye iska tag kaa maana noolaynin buu yidhi kaa caqli xumaa inta halkuu ka gaadhay baladeeg laba nin buu soo kaxeeyo ninna wuu dilay ninna wuu sii daayay kolkaasuu yidhi waxna waan dilaa waxna waa nooleeyaa horta kaan dilay waa kan buu yidhi kananaa dilay buu yidhi waad aragtaa midna waa nooleeyo oo kaa lugaynaya buu iska tegey kanuu moodaya inuu nooleeyey kanuu sii daayey ayuu moodaya inuu nafta geliyey eg ninka caqliga xun leh lama sii doodo haddii jawaabta loogu sii celceliyo xujadu way kaa xumaataa nebi ibraahim halkaa weli ma helin ma qancinin maogtay xujadiisii haddana kuma celinin oo ma odhan dee kan maada noolayn iyo waxtoone waa mid caqlila oon waxba garanaynin su-aal ka basiidsan oo dadkao dhani ay wada fahmayaan xataa ka ugu caqliga xuni uu fahmaya ayuu haddana nebi ibraahim uga wareegay markaasuu yihi allah hadda xaggan u cadaadda ka keenaaye haddaad koonka ku tasarufto xaggan ka keen buu yidhi miyu muxuu samaynaya waa fabuhika ladii kafar uu wareeray wakii xanaaqay cadhow ugu bedelay almuhim fircoon nin wuxuu ahaa aada iyo aada axmaq wa wuxuu moodayey inkastuu kaa dee ka roonaa wuxuu moodayey mataqaanaa inuu ilaahay jinsi iyo fasal leeyahay markaasuu yihi wamaa rabu lcaalamiin muuse markuu la hadlayay eg man rablcaalamiin bay ahayd maogta inuu yidhaha xataa hadduu ilahay su-aal ka keenaye man inuu wax ku weydiiye maabuu wax ku weydiiyey jinsi iyo fasal isheeg buu leeyahay qadarka ilaahay uu muqtaqin kaga wadaago iyo inta yar ukaga duwan yahay isheeg buu wax kasta wamaa rablcaalamiin nebi muuse muxuu ku jawaabay رب السماوات والأرض وما بينهما اك جنسية فصل مشيقي يا جنسية فصل شيقي كرا وحول سفو شيقي سفو إلهي أوليه مخلوق ولا يكون يقاني والله عرف يا روك إنفاء قريقا إنسان لأك الله حد يسيوه يا بوي قريقا إلهي نوعد يسيسو ماركسي صد إيسا سو ماركسي انتو لأجيا سقف إيسا سو ماركسي نولكم بلانا نسو سقف هو قريقا عادي لهاوية سو كان إلهي قريقا ينو قليه يا قريقا حاجة قريقا لأجيا قليه ما حاجة وصل لأجيا ya ma halka la seexday gulubka lagu dhikirtaa xagga sara laga soo laadaadiya laambadaha ilaahayna xagga sare inooga soo laadaadiya reeda adarki xataa ilaahay subxaanahu watacaala kii yaraaya seexadka ayuu kuu geliyey markaad maalin oo dhan soo shaqaysatid ayaa lagu leeyahay miskiinku ha seexdo markaasaa dayax laguu soo daynaya reedii baa lagaa baktiinaya moogta waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala guriga intan la eg isagaa dhisay subxaanahu watacaala guriga intaa la eg uu dhisay ee caynkaa u samaysan ee dareemaysid nooca uu yahay ayuu yihi allahaasaa rabbiya bu yidhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma fircoon wuu yaabayoo de uu garanayay luqada uu garanayay wax isku weydiinayaan moogta war ninkan maadaan wax ku weydiiyey sifuula igu jawaab waa yaab fircoon wuu yaabay waayo jawaabtuu filanaye rumuusa iyo ma isleegini muxuu ka dambaysiiyey qaala liman xawla alaa tastamicuun su-aasha noocaan u weydiiyey iyo jawaabta wuxuu ka dhigay alaa tastamicuunta yaabkan maad garanaysaa waa maaduu wax ku weydiiyey jinsigiiyo fasalkuu filinaye laga te laga tegey sifadii loogu jawaabay alaa tastamicuun muuna muuse ugu ugu celinin haddana wuu ugu sii celiyo rabu lmashriqi waalmagrib wamaa baynahuma in kuntum muuqiniin eg sifadii buu muuse kusii celiyey markaasu markii hore dee malaha kama iyo waxbay uga dhacday buu islahaayeen markaasuu dee fircoon isiidiy qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun buu yihi walayo maba fahmayo bui waxaan weydiinayo waxa jawaabteedu ay noqonayso toona almuhim lafdiga maa marka wax lagu weydiinayo maa marka wax lagu weydiinayo horta waxaynu ognahay jinsi iyo fasal baa lagu jawaabaa haddaad jinsi iyo fasalka ka tegtid jawaabtu sax ku noqon mayso aynkaa la soco warku waa jinsi iyo fasal laakiin qowlkaasi waa falsafadu qowlka ay ku tegsan yihiin dhammaan culimaduna markay xataa falsafada hadaladooda ka daba tegeen wax badan oo diida ama dafiraad ku sameeyaa ma jiraan waayo falsafada waxna waa lagu aqbalaa waxna waa lagu waafaqaa waxna waa maskuutu canhu baa laga dhigaa waa laga aamusa qawlu ahlilkitaab oo kale ahlukitaabku sida ay sameeyaan oo kale ahlukitaabku hadday wax kaaga warramaan hadduu diintaada kuu waafaqo soo ku taageeri mayse hadduu diintaada ka hor yimaadana s soo su diidi mayse haddii aad kolkaa naf cad weydid ka war saw isk saw maskuutu canhu ka dhigi mayso oo ka aamusi mayse qowl lfalaasifa waa caynkaa weeyaan kolkaa waxa cad ee sharciga ka hor imaninna waa lagu taageeraa waxa cad ee sharciga sharciga ka hor yimaadana sida toddobada caqli ay sheegaan toddobada caqli ay sheegaan dee toban caqli bayba sheegaan tobanka caqli ay sheegaan ee khaladka ah waa gaalnimo waa falaasifadii hore gaaln gaalada ahayd gaala maxdiya weeyaan waxay ku leeyihiin roobkaka keena ee geerida keena halkan waa caqli yaroo samaawi oo halkan fadhiya bay yihahdeen halkan u fadhiyaa bay yihahdeen oo isagaa wax maamula sanadan soke kaasina wuxuu ka amar qaataa bay yidhahdeen ku ka sareeya ayuu ka amar qaataa bay yidhahdeen oo ka baawar weyn kolka waxay aaminsan yihiin waxay kuleeyihin haddii una xaggan haddaan lagaa maamulaynin halkan yar ee sokee caqligan samaawiga halka fadhiya si salagoo kale tilmaamayaan ma ogtahay isagaa wax dilo waxna nooleeyo waxna keena bay kuleeyihin oo koonkan ku tasarufa cidi ugama dambaysay kuleeyihin wuxuna fishaa amar yaroo ka sarreeya buu kuleeyahay toddoba caqli oo ismaamulay sheegaan adigu waa toddoba ilaah bay ka dhigeen xaqiiq ahaan markaad doonaysid nafsan cibaara waxay kuleeyihin maxaad cirka ka eegtaa markaad fikiraysid sodiga xaggan unu kacabay kuleeyihin saad fikirtid ama indhahaagu xaggan ku baqayin baad sarkaysaaye xaggana lagaa haystaa bay kuleeyihin kolkaa nimanka falaasifadu waa niman runtii aad iyo aad u hadal xun qowlkooguna uu yahay qowl la diidi karo halkan waxaynu ku haynaa haddaba jinsigaasi jinsigani halku ka yimid fahma jinsi markaaynu leenahay waa cilmi caadiya oo mantiq iyo falsafaa weeyaan halkaa lagaga hadlo kelmaddaa wadciga ma garanaysaa ee meesha ku qoran alwadcu wadciga waxaa loo yaqaana af carabiga marka la doonayo tacyiinu lafdi biijaai macnaah waana cilmi gaara sida naxwuhu iminka cilmi gaara u yahay ayuu cilmulwadciguna cilmi gaara u yahay cilmulwadci oo laga yaaba inaad kitaab badan ka aragteen oo cilmulwadciga kolkaa wadcigu waa cilmi ka hadla af carabiga iyo caynkii loo dejiyey waa tacyiinu lafdi biijaai macnaahu baa lagu tilmaama marka laga hadlo la macnaynayo fain qulta haddaad tidhaahdid lima lashtaradta maxaad shardi uga dhigi weyday fi lkelimati kelimada dhexdeeda alwadca wadcigii kama shtarada sidaad shardi kama shtarada siduu shardi uga dhigay man qaala ninka yidhi alkelimatu kelimadu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo wudica loo dejiyey limacnan mufradin macna mufrada ninkii wadci halkaa keenay siduu uga dhigay qultu waxaan leeyahay anigoo ka jawaabaya ina maxtaaju way u baahdeen raggaasi ilaa daalika kaasay u baahdeen liakhdihim qaadashadooda dartii bayna ugu baahdeen allafda lafdiga ay qaateen jinsan jinsi ay u qaateen lilkelimati kelimada wallafdu lafdigu yanqasim wuxuu u qaybsamaa ilaa mawduucin lafdigu muxuu uqaybsamaa mid macno loo dejiyey iyo wa muhmalin muhmal taxtaaju waxay u baahdeen ila alixtiraaj inay iska ilaaliyaan can ilmuhmali muhmalki inay iska ilaaliyaan bidikri lwadci wadciga sheegitaankiisa ay iskaga ilaaliyaan walamaa akhadtu anigu markaan qaatay alqowla qowl markaan qaatay jinsan jinsi markaan u qaatay lilkelimati kelimada u ahaaday wahuwa khaasun bilmawduuc qowlkuna wuxuu khaas ku yahay mawduuca uune agnaanii wuxuu igaga filaaday daalika qaadashadaa qowlka aan qaatay can ishtiraai lwadci wadci shardi inaan ka dhigo ayuu igaga filaaday oo qowlkaaba dee marleyki wadci macnaha lahaa ah halkaas su-aal ku soo imanaysay ayuu jawaab ka bixiye ma arkaysa laga yaabaa inaad u fahamtay siduu uga jawaabay ma tahay fa in qulta haddaad jeentid su-aal labaad oo tidhaahdid falima cadalta maxaad uga leexatay can ilafdi lafdiga maxaad uga leexatay ila alqowli qowl maxaad ugu leexatay akhi haddaba haddaad tidhaahdid qowl maxaa lafdigii culimadu ay samayn jireen maxaad uga leexatay ood qowl ugu leexatay si su-aal kaloo lagu weydiin kara maaha ya qowlun mufradun iyo iyo lafdun wudica limacnin mufradin maxaad lafdiga uga leexatay haddaan ku idhaa adaa iska garanayo waa laba jawaabood khayru lkalaami maa qalla wadal khayru lkalaami maa qalla wadal labada hadal hadday isku macno yihiin kooda xuruufta yar baa la qaataa soo maaha midkaa yar inaad kelimadda tidhahdo qowlun mufradun iyo inaad tidhaahdid lafdun wudica limacnan mufradin keebaa xuruuf yar qowlun mufrad baa xuruuf yar labaduba waa sax laakiin waxaa haddana la qaadanaya marka lakala fadilayo qowlan mufradka odhanaya ayaa la fadilaya fain qulta haddii aad tidhaahdid falima cadalta maxaad u leexatay can lafdi lafdi maxaad uga leexatay ila alqowl ad ugu leexatay horta daliilkaas waan horreysiinay jawaabtu isagu bixinaya waxa weeyaan shaygu markuu laba jinsi leeyahay shaygu waa inagii nidhi jinsigaa saddex qaybooda jinsi baciida jinsi qariiba jinsi mutawasita eeg mar kastoo la tilmaamayo waxaa la qaataa jinsiga qariibkaa la qaataa iminka insaanku waxau waxyowga kale la wadaago jinsi qariiba waanu helaynaa waa xayawaan jinsi mutawasita waynu u helaynaa waa cobce ama siyaade insaanku muna siyaadin marka hore sow biyo ma ahayn marka labaad sow lafa ma noqonin marka saddexaad sow ilmo ma noqon ilmo yar oo caruura oo quraanshadu ayna badbaadinaynin hadday aragto ya marka saddexaadna waad arkaysaa uu soo kacay uu soo kacay uu soo kacay uu soo kacay waad aragtaa insaankii waxay idhahdeen maalin kasta ay cadeedu soo baxdo waxay ku xasuusinaysaa tatawurka adigu aad maraysid culimo badan oo fuqahada inkastoo laqabo lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah lisharci cilalun salaadahan ilaahay ina faray ma arkaysa iyo maalintan iyo habeenkan istaba yaacaya ilahay wuxuu ugu talagalay subxaanahu watacaala taariikhda baynadan iloobi been iyo maalin taariikhda baynad xasuusnaadi xikmadaha ugu waaweyne ilahay maalinta u keenay horta runtii way badan tahay maalintii iyo habeenka maxaa ka dhashaa la yidhahdaa waa dareemi karaysaa saacadaha ka dhasha cadeedda waxaa ka dhasha maalintii iyo habeenka dayaxana waxaa ka dhasha sanadka cadeedda markaynu maalintii habeenka markaan soo qaadano waxa ugu badan cibrooyin badan bu ilahay u abuuray oo ilaahuna garanayo laakiin maalintu waa inay qiyaamada ku xasuusiso mar kaste mar kastood maalin aragtid ama waaberiyo waxaa loogu talagalay inaad qiyaamadii xasuusatid mar kastoo gabal dhacana waa inaad qabriga xasuusatid marka la wada geeriyoode qabriga la galo dadku xaggay tagaan saw qubuurta laguma wada jiro bal caawa hargeysa suuqeega u fiirso cid socota ka warimi guryaha la wada gelaya waa qabrigii baa lagu jiraa mar alle markuu waagu beriyo unba la soo dareeraya markaasaad arkaysaa ummadii isdaba maraysa ka xaggan u shaqo tegaya ka xaggaa u shaqo tegaya waa ummad waxa weeya waa waa qiyaamadii baad xasuusanaysaa waxa weya xikmado weeyaan inaadan iloobin waa wax ku xasuusinaya mar kasta weeyaan kastood maalin iyo habeen aragtid waa inaad are waa inaad macaadkaaga dambe toos ugu xisaabtantid maalintu waxay samaysaa taariikhdaadi iyo adiga marxa- maraaxisha aad marsho marto ayay ku xasuusisaa iyo salaaduhuba siday culimo badani qabaan waagu markuu beryayo soo calaamad calaamad weyn xaggan kama muuqato soo calaamad xaggan kama muuqato calaamadaas ma cidda ka qarsoon tahay waxay tusaale u tahay bay yidhahdeen waa waa xamligii ilmuhu markuu xamliga marayo wey waa uurka sagaal bilood markay islaantu marayso oo kale wey ma cid buu ka qarsoon yahay cidna kama qarsoona waxbaa dhalan doona wuxuu noqonayo alla garan waa taariikhdii markaad uurka ku jirtid maadan xasuusanin alla markaad waag waa beriga aragtid dee waa taariikhdaadii oo oo qoran weeyaan alla markuu ilmuhu soo baxo cadaadii baa soo baxday haddaba ilahay inaad ugu xamdidid ilaahay uurka kugu dhaqaalaynayey laba ragcadood oo subaxa ayaa markaa la isfaray laba ragcadood baad halkaa ku tukanaysaa waa shukri ilaahay halkaa kugu dhaqaalaynayey ayaad xusaysaa wakaayo waad soo kartay cadaadii wataa way soo barqinoobaysaa waa dhalinyar waa caruur duhur markay gaadho maantisa waa inankii markuu dhalinyar noqdo xooggiisa uu maalo waxay noqonaysa mataqaanaa allah intaa kusoo kobcinaya inaad u shukridid miyaan ahayn ya marxalad aada u badan khatar waa inaad kolkaa afar ragcadood oo shukriya alla u tukatid subxaanahu watacaala durtaba cadaadii baa xaggan wareegtay odaynimada ciradii baa qofka kusoo dhigaysay moogti u ciroobayba casarkii ciddii maxaa ka laaban geeridii maxaa ka laaban baad umalay wax yar ba ka laaban cishaa maqribkiina waa waa waa geeridiiba cishaayigiina waaba qabrigii bay yidhahdeen waa allaha ilaa waktigaa ku dhaqaalaynaya culimada bedhkood ayaa yidhi salaadaha iyo maalinta caynkanihi waxay xikmadaha laga qaadan karo waxa kamida bay yidhahdeen in qofku taariikhdiisii uu ogaado uu soo maray culimada bedhkoodna waxay yidhahdeen war may lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah waxba yaynaan cil shay kasta ma la cilayn karaa mise lama cilayn karo rag badan oo culamada fuqahaa u shaaficiya kamida ayaa ku tagsan inay taariikh wax ku xasuusinaya ay tahay laakiin taariikh hadday yidhaahdeen nas ay ka faa'iidaysteen ma jirto nas ay ka faa'idaysteen ma jirto oo odhanaya salaada waa caynkaa iyo caynkaa halkaas ay ku faa'iideynaysaa ay ku faa'iideynaysaa laakiin waa cilal shaafici baan dareemaya nin boqora ayaa maalin u yimid markaasuu shay kasta ilahay xikmad buu abuuree diksiga maxaa loo abuuray wuxuu islaa shaafici xujee buu islahaa diksiga xikmadii loo abuuray isna uma fikirin shaafici uu eego boqorkii dee laiska ilaalinayey maasha allah carxigu ku fadhiya ama yaabaysay ayuu arkay oo diksiyar iska karila kolba meeluu kaga degayo markaasuu yihi khuliqa dubaabu madillatan lilmuluk ilahay inuu boqorrada ku duleeyo ayuu diksiga u abuuray malxkaam ba yidhi buu yihi waa diksigii kolkaa xikmadaha shirigu way iska badan karaan runtii waana lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah almuhim waxaynu nidhi jinsi qariiba iyo jinsi baciida iyo jinsi mutawasita intaba way jiraan insaanku jinsiga qariibkii waa xayawaan oo xayawaankan kale la wadaago jinsiga mataqaanaa mutawasitka waa siyaade waa kobce miyaynaan kobcinaynan caruurnimo soo marin marxalad sabinima maynaan soo marin waan kobcnaa xayawaanka kale xayawaannimada xayawaanka kale unba la wadaagnaay maogta laakiin naamin haddaad qaadatid waa jinsi ka ballaaran xayawaanka oo geedihii baa soo gelaya geeduhu mayna kobcin miyayna biqlin geeduhu way bilaan geeduhu way bilaan dhirta dooga cagaarka waxaaso dhan way wada kobcayaan wuxuu yidhi haddaba jinsi baciida isaguna jira waa jawhar oo kale insaanka haddaad jawhar uqaadatid kawar jawharka ma taqaanaa siday falaasifadu qabaan waa wixii hawa hawada ama faraaga mawhuumka faraaga mawhuumka waxay u yaqaanin baa jira falaasifadu faraaga mawhuumka wixii meel ka qabsadaa la yidhahdaa jawhar alfaraaq almawhuum cirkiga dhulka inta udhaxaysa wixii meel ka qabsada ayaa la yidhaha jawhar haba yaraado haba weynaado waraaqdaas iminka waa jawhar inagoo dhan wada jawhar baynu nahay waxa weye wax alla wixii hawadaa meel ka dega iminka waraaqda mayna hawa meel bannaan ay mayna qabsanaynin wixii meel bannaan shuqulin kara ha yaraada hadduu doonayo ama ha weynaadee ayaa jawhar la yidhaha waxaan o dhan waa wada jawhar haddaba kitaabkana jawhar waxaan o dhan ba wada hawada meel bay ka degayaan laakiin laydhu ka waran ma jawhar ba laydhu ma jawhar ba may maaha jawhar waa carab iyada sababtu waa maxay miyaad odhanaysaa qolkan waa lagu jiraayo u buuxaayo hawaa buuxisay ma gelayo miyaad odhanaysaa meel ka dhimay ma jirto maye waa caadi hawadii meel kama degaysa kama qabsanaysa meesha waa wax jira hawadii jawhar haddaad qaadatid xataa dhagixii baa soo gelaya dhagixii xataa aan siyaadi jirin ama aan biqli jirin dhagaxuu uqaybsamaa bar biqle iyo baran biqlin buu uqaybsamaa bar bata weynaada oo siyaada iyo baran siyaada macdantoo kale dhagaxay ugu siyaadaa dhagaxbaa dhalabaa bedhkeeda macdanta bedhkeeda dhagaxbaa dhala wuxuu yidhi fain qulta haddaad tidhaahdid felima cabalta maxaad uga leexatay can lafdi lafdi maxaad uga leexatay ila alqowli qowlna aad ugu leexatay qultu waxaan odhanayaa jawaabta liana lafda lafdigu jinsun baciid waa jinsi baciida liintilaaqihi wuxuu ku rumoobayaa cala lmuhmal kii muhmalka ahaya walmustacmal kii mustacmalka ah labadaba kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay waalqowlu qowlkuna jinsun qariibun waa jinsi qariiba liikhtisaasihi buu qariib ku noqday ku khaas noqoshadiisa bilmustacmal mustacmalka un khaas oo ku yahay واستعمال الأجناس أجناس إن لا استعمال البعيدة إيه فك في الحدود مركا وحلة الماميو حدود ما تقانا في الحدود واقع عريفك مركا وحلة الماميو فلسفة مركا ميري حد هدد من قشيب وحلة المام واستعمال الأجناس الجنسية استعمال كوغا البعيدة إيه فك في الحدود حدود دحليلة معيب ووح عابل عند أهل النظر أهل النظر كابتو نظر كما تقانا وها منطقة فقع أهل النظر كما أهل, أهل المنطقة أي waxay qabaan ceeb inuu yahay jinsi baciida inaad isticmaashaan ceeb ay noqonaysaa weligaa ha isticmaalin haddaba jinsi baciida halkaa waxaynu kaga baxnay kelmadda tilmaanteedii kelmadda qaybaheega bal ka sheekee wahya kelmaddu ismun ismi iyo wa ficlun ficil iyo wa xarfun xarf weeyaan saddexdaasay uqaybsantaa akay haddaba halkan waxaa istiidaya laba kitaab kitaabkii ajruumiga aynu odhan jirneen soo dhamaysanay wuxuu odhan jiray waxa qaybsamaa ee ismiya ficil iyo xaraf u qaybsamaa waa kalaam buu odhan jiray wa aqsaamuhu alaaatun bu odhan jiray oo kalaamka ayuu damiirka u celinayay kalaamkaa saddexdaa u qaybsan buu odhan jiray sheekhanina wuxuu yidhi kalaamkuma qaybsame kelimaddaa qaybsanta oo kelimaddii intuu ka soo warramuun buu wahya yidhi ismun wa ficlun wa xarf iyo maasaxa bay kula tahay ma inuu kalaamku saddexdan u qaybsamo mise inay kelimaddu saddexdan u qaybsanto kelmadda ayaa saxa oo kelimaddaa saddexdan u qaybsanta kelmadda ayaa saddexdan u qaybsanta qawlka ajrumigu uu leeyahay kalaam baa saddexdan u qaybsamaa waa khalad saajixa welibana sina sawaab kuma noqon karo kelmadda ayaa ismi iyo ficil iyo xaraf noqota bal ma eegnaa haddaa midkooga saxda ah aan taxliilino welibaynu marna soo taxliilino haddaba waxaa la yidhaha baabka qaybta marka la joogo marka wax la qaybinayo ama qismada marka la marayo in shay haddii shay la qaybiyo qaybtu laba wado mid bay noqotaa baa la yidhahdaa laba wado mid bay noqotaa qaybta markaan doonayno aqsaamu lqisma markaan doonayno aqsaamu lqisma aqsaamu lqisma markaynu rabno qaybtu waxay noqotaa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa taqsiim lkuliy تقسيم الكلي إلى جزئياته تقسيم الكلي إلى جزئياته سوف كوباد معها كاللباد نوحى ليلة هذا تقسيم الكلي تقسيم الكلي إلى أجزائه يا تقسيم الكلي إلى أجزائه تقسيم الكلي إلى جزئياته تقسيم الكل إلى أجزائه ولا بلا قيبون horta arkaanta qaybta marlii waa taqaaniin baanu malaynayaa marka wax la qaybinayo qaybta waxaa arkaanteedu waxa weeyaan maqsim qasiim qismi saddexdaasay ka kooban tahay maqsim qismi qasiim almuhim ma doonayna inaynu arkaantaa taabanno ama arkaantaan ku leexano laakiin qaybta ayaan doonaynaa inaan ogaano qaybta waa labadaa dariiq midun أما هو تقسيم الكلي إلى جزئياته أما هو تقسيم الكل إلى أجزائه qaybtu labadaa wado waxaan ahay inay noqon kartaa ma jirto haddii ama taasay noqoni ama taasay noqoni waxa labadaa midna noqon waaya qaybba maaha khalad buu noqonaya bal aynu eegno kuliyi ilaa juz'iyaatihi aynu eegno ama kulli ilaa ajzaa'ihi aynu eegno kaan eegna ka horaan sharaxnaa soo maahayn akhi shay baan qaybinaynaa waxyaw badan baynu u qaybinaynaa markaynu leenahay taqsiimulkuliyi ilaa juziyaatihi waa in shayga la qaybinayo mubtade aad ka dhigi kartid qaybihiisa mid kamidana khabar aad uga dhigi kartid macnuhuna uu sax noqon uu sax noqdo maxaan ku idhi balan markuu ku celiyo maxaan ku idhi taqsiim lkuliyi ilaa juziyaatihi waa maxay macnaheedu qaybtu goormay noqonaysaa taqsiim lkuliyi ilaa juziyaatihi shay baynu qaybinay marka shaygaa la qaybiyo erey qaybaa laga dhigay soo mahayn waa in shaygii la qaybiyey mubtade laga dhigo qaybihiisa qayb kamidana khabar looga dhigo macnuhuna uu sax soo boodo markaa maxay qaybtu noqonaysaa taqsiim lkuliyi ilaa juziyaati hadda bal imika eeg insaan baan qaybiyey insaan insaan ayaan qaybiyey insaan markaan insaan qaybiyo eanu qaybiyo rijaal wa nisa rijaal wa nisa aki u fiirso insaankii maxaan u qaybiyey rijaal wa nisa soo maaha ayaan qaybiyey insaan qaybahan ka dhigayna waa maxay rag iyo dumar qaacidada maxaynu nidhi waa in ka la qaybinayo mubtade laga dhigo soo maahayn cafwan waxaan waxaan doonayaa qaybta waa in mubtade laga dhigo qaybta qaybta waa in mubtade laga dhigo kala qaybinayana khabar looga dhigo macnuhuna uu sax soo boodo u fiirsa halkaa waa in shay baan qaybinay qaybo badan baan ka dhignay kolkaas qaybta ayaad mubtade ka dhiganay kii la qaybinayeyna khabar baad uga dhiganay macnuhuna sax buu soo boodaya markaa maxay qayb muxuu noqonayaa qaybtaasi taqsiim lkuliyi haddaba insaan baan qaybiyey rag iyo dumar baan u qaybiyey haddaba waa inaan rag mubtade ka dhigo aan insaanna khabar uga dhigo alrijaalu ama hada arajulu insaan annisaa raggu waa dad masaxba af soomaaligaba eg raggu saw raggu qayb maaha kala qaybinayeyna saw kaa maaha khabar uga dhig raggu hee waa dad masaxba nacam waa sax raggu mayna dad ahayn akhi raggu waa dad sheed ku diidi kartaa dumarkuna waa dad rag iyo dumar baynu u qaybinay kolkaa qaybaha mid kamida waynu mubtade ka dhigano kii la qaybinayana khabaran ka dhigno raggu waa dumar waxaan odhanaya raggu waxa weeyaan maxay waa dad sax weeyaan ama dumarku waa dad sax weeyaan macnihi muna sax soo boodin mar kaste ood shay qaybisid oo qaybihii qayb kamida intaad mubtade ka dhigatid kii la qaybinayana khabaraad uga dhigtid macnuhuna uu sax noqdo waa taqsiim lkuliy ila juziyaati bal hadda aniga soo eega maxamed waa madax iyo qacmo iyo lugo maxamed maxaan u qaybinay iyo dhabar ama dhex maxamed imisan ka dhignay madax iyo qacmo iyo lugo iyo dhex soo caynkaa maaha haddaba bal eega qaybtaas inay sax noqoto madaxayga soo qaado madaxu hee wardeedhahade madaxu ma yaan qaybinay maxamed baan qaybinay maxaynu u qaybinay madax qacmo lugo dhex haye haddaba qaybta qaado oo kii la qaybinaya khabar uga dhig madaxu madaxu waa maxamed arma sax ba may maaha sax ma madaxaas qacantu waa maxamed qacanima maxamed ba ya sax maaha haddaba akhi mar kastood shay qaybisid oo juz-iyaadkiisa u qaybisid oo inaad intaad juz-iyiga qaadatid ood mubtade ka dhigatid khabar kuliyigiina ama maqsinkiina uu khabar u noqdo sax macnuhu soo boodo arrinkaas waa arrin la doonayay weeyaan taqsiim lkuliyi ilaa juziyaati baa la yidhaha haddaba kalaamku qaybtaa miyuu yahay kalaamku waa ismi iyo ficil iyo xaraf markaad idhaahdid bal hadda qaybaha mid kamida qaado ismigu waa kalaam ma saxba maxamed ba ismiye maxamed ma kalaam ba har maxamed isaga murakab ba isaga mufiid ba mina caynka ahayn xarafku waa kalaam ma saxba waxaad ogaatay markii ajrumiga uu kalaam qaybiyey oo ismi iyo ficil iyo xaraf u qaybiyey qaybtaasi noqon mayso qaybta la yidhaha taqsiimulkuliyi ilaa juziyaatihi maxaa sababay dee waxaa loo baahnaa qaybtu inta mubtade laga dhigo inka la qaybinayana khabar looga dhigo macnuhuna sax soo boodo arrinkiina wuu isdiiday wuu isqaban waayey arma fahnay qaybtaa inuu jabay horta tusaale labaad ma idin keena oo arrinkaasi ku saxmayo si arrinku usii caddaado tusaale labaad baan soo qaadanaa miya shaygaa doonto qaybi shay alla shaygaa doontid qaybi muxuu qaybi xayawaanku ama nooluhu waa dad iyo lo iyo geel iyo ari iyo dugaag maxaan qaybiyey noolaan qaybiyey qaybihiisa qayb kamid un qaado may qaybihiisa de xayawaan waa kala qaybinayo insaan insaanku hee waa xayawaan waa noole insaanku waa noole ma sax baa macnihi waa sax weeyaan akhi sax weeyaan kolka taqsiim lkuliy ilaa juzdiyaati wasahmiisa baan malaynaya haddaba qaybtaasi kalaamkii way isa way isdiideene ma ogtahay qaybtan dambena man macnayna taqsiim lkuli ilaa ajzaa'ihi waxa weeyaan in shay la qaybiyo shay baa la qaybinaya shaygaa la qaybiyey ee qaybaha badan laga dhigay la heli maayo akhi bal hadda u fiirso shay baad qaybisoo qaybo badan baad ka dhigtay shaygaa heli maysid oo macnihiisii ma helaysid shaygii la heli maayo inta qaybahaa midi uu maqan yahay hal qaybi intay maqan tahay shaygii lama helayo imika tusaale ahaan shay baad soo qaadanaysaa qaybaad ka dhigaysaa haddii qaybihii qayb qura la waayo shaygii guud lama helayo gogoshan yar cawdaa maxay ka kooban tahay yaa garanaya intay ka kooban tahay duniya caag sow maaha gogoshii baan qaybiyey maxaa gogosha la yidhaah xasiir sow maahayn xasiir baan qaybiyey waxaan u qaybiyey caaggaa yar iyo dun haddaba akhi miyaan odhanaynaa dun keliya markaad aragtid inta duntaa qaybahayd ma ogtahay duntu waa gogol ma saxda ya hadda arrinkii hore sax bu aha markii hore sax bu ahaa qaybta hore ee gogoshaa yaree cawda la yidhaha goormaa la heli qaybahoo dhan marka la helo marka dunta iyo caaga iyo farsamada saddexdaa marka la wada helo unbaa gogoshii la helaya tusaale kalaan tusiyaa soo maaha shaaha balantaan qaybino wax yare shaaha la yidhaha aynu cabno waxaynu qaybino waa biyo ko iyo maxay iyo sankor laba mise sankortu dee kamid maaha maadada shaaha ah eeg waa biyo sow ko maaha iyo karin karin soo laba maaha maxay kaluna shaahu ka maarmin iyo renji renji ee karintu waa dabkii baa soo gelay shaahi waxaynu ka dhignay biyihii iyo nidaamkii loo kariyey iyo rinjigii soo saddexdaa ma ahayn akhi haddaba shaah miyaa la heli intay qaybi maqan tahay biyo keliya haddaad aragtid biyuhu waa shaah ka waran rinjigu waa shaah ka waran ma sax ba sax maaha de akhi karintu waa shaah ka waran karinta hadii beriis lagu kariyo ma shaah ba suurtagal maaha intii shaygan taqsiim lkuli ilaa ajzaa'ihi waxaa la yidhaha ashyaada intuu miduuni maqan yahay shaygii waa la waayaya e khadka iminka inagu nooca khadkanaan isticmaalnaa maadooyinka uu ka samaysan yahay aada uma xasuusinin maadooyinka laakiin waxaan ognahay khadkii soomaali isticmaali jirtay maxaa laga samayn jiray dhuxul iyo biyo iyo iyo maado isku qabataa maadada isku qabata ama sankor ha laga dhigo ama wax kale ha laga dhigo wax ama xabad ha laga dhigo wax kasta ha laga dhigo dhuxul biyo maadadii isku qabanaysay labadaa e haddaba markaynu khad qaybino aynu dhuxul iyo biyo iyo maadada uqaybino khad miyaa la helayaa intay saddexdaa miduuni maqan yahay biyaha keligood khad ma noqonayaan dhuxusha keligeed khad ma noqonaysa maadada isku qabanaysa keligeed khad ma noqonaysa farsamadiiyo isku habayntu khad ma noqonaysa keligeed may intaa shay intuu shay maqan yahay khadkii shaygii lama helayo akhi waxaan ku yidhi haddaba taqsiim lkuli ilaa ajzaa'ihi waxaa la yidhaha qaybta shayga la qaybiyey aan la helaynin qaybihiisi intuu miduuni maqan yahay soo tusaalayogiisana maynaan arag waynu aragnay soo maaha haddaba kalaamku makana kalaam buu qaybiyey ismiya ficil iyo xaraf buu qaybiyey waxay ka dhigan tahay kalaam la heli maayo inta saddexdaa qaybood midi uu maqan yahay qaama caliyun ma kalaam ba qaama caliyun ma kalaam ba horta nacam waa kalaam qaama caliyun waa kalaam waayo jumla mufida shardigii kalaamka aynu ku baranay buu leeyahay soo caynkaa maaha haddana maxaa maqan xaraf baa maqan kolkaa arrinkii uu ka jabay ma arkaysa halkaana halkaana soo kama jabin halkaana uu ka jabay bale sayidun maxamedun qaaimun maxamedun qaaimun saw kalaan maaha maxaa jooga ismi quraaba jooga maxamed iyo qaaim waa ismi weeyaan ficil iyo xaraf baa maqanba haddana waa kalaam akhi haddaba qaybta waxaynu ogeyn in qaybaha midkood haddii hal qayba la helo in shaygii la qaybiyey la helo haddii aad rag heshid maadan insaan helin waa qaybta hore haddaba markaa saddex xaraf heshid kalaam maad heshid ama ad ismi heshid may waa khalad ama qaybaha intuu midi maqan yahay shaygii la qaybiyey waa in la waayo waa qaybta dambe labadiiba kalaamku qalab buu ku noqday ma kelimaddaa sax ku ah ha oo kelimaddu maxay noqonaysaa waa taqsiim lkuliy ilaa jadiyaati weeyaan mar kastood ismi aragtid maadan kelimad arag mar kastood ficil aragtid maadan kelimad arag mar kastood xaraf aragtid maadan kelimad arag kelimadda ayaa sax ku ah waana taqsiim lkuliy ilaa jadiyaati akhi haddaba markaynu kelimad qaybin sheekhu kelimad qaybiyey oo ismi iyo ficil iyo xaraf u qaybiyey waa caynkaa warkeedii wahiya kelmadu ismun weeyaan wa ficlun weeyaan wa xarfun weeyaan insha allah sharxeegaasina habeen dambe inoo raacaya ma gasho ficilkana ma gasho iminka rajulun waa maxay ismi weeyaan maxaad ku garanaysaa al buu qaadanaya oo maxaad odhanaysaa alrajul baad odhanaysaa alrajul baad odhanaysaa fa ama alismu ismiga fa yucrafu waxaa lagu yaqaanaa bial karajul oo kaleba weeyaan wa bitanwiin baa lagu yaqaanaa karajulin oo kaleba weeyaan wa bilxadiidi canhu xadiidu canhugaa maad garanaysaa waa isnaadkii isnaadkii waxma xusuusnidin isnaadkii weeyaan toddobadii calaamaynu horay usoo baranay calaamadii isnaadka la odhan jiray weeyaan waana anfacu lcalaamaat siduu ibnu hishaamku yidhi kitaabkiisanuba ku yidhiye wa bilxadiidi canhu ka waranka laga warramayo ayaa lagu gartaa ismiga kataa'i darabtu darabtu taada ku jirtaa waa ismi maxaanad ku garanaysaa isnaad oo dee ficilkaa loo isnaadiyo o loo tiiriyey ama iyadaa laga sheekaynaya darabtu markaad tidhaahdid saadu ciday ku dhacayso oo adiga qofka mutakalimkaa laga warramaya maxaana lagaga warramayaa inuu qofkani wax garaacay baa dee la sheegaya darabtu anaa wax gara inaad adigu wax garaacday adaa iska warramaya inaad garaacdaanad iskaga warramaysaa qof saddex calaamo oo muhima oo ismigu leeyahay ayuu inoo soo bandhigay ka koobaad waa al ashu ficliga xaraftoona ma gasho ereyga alficlu ihi muxuu noqonayaa haddaba alficlu war alficlu ma ficil ba ma ismi ma xaraf ba waa ismi maxaad ku garanaysaa ashay ku jirta alxarfu waa maxay ma xaraf ba may maaha xaraf haddaba waa maxay waa ismi maxaad ku garanaysaa ashay ku jirta akii shaygu suuru dooni ha lahaado suuro ficil ha lahaado ama si xaraf ha lahaadee hadduu alba yeesho inuu ismi yahay ogow hadduu tanwiin yeeshana inuu ismi yahay ogow sida ficlun oo kale ama xarfun oo kale waa ismi iminka ficlunna waa ismi xarfunna waa ismi labaduba waa ismi hadduu ficlun ismi noqday ayaa ficil noqonaya bal joogay dee waxaa ficilkiihi kani waa magace waa kuwuu magaca u yahay qaraba iyo jaaa iyo qatala iyo jelase iyo kuwaasaa ficila kuwa ficilku muuna magac u baahnayn magacoogaa maxay la yidhaha daraba iyo jaa iyo magacooga maxaa la yidhaha ficlun baa la yidhaha dee kani waa magaca muuna ismi noqonayn haddaba kuwa ficilkiihi waa maxay laakiin waa daraba iyo jaa iyo iminka xarfun waa ismi oo haddaa yaa xaraf noqonaya dee kani waa magace kuwuu magaca u yahay ba xarafa oo maxay ah min iyo ilaa iyo can iyo kuwaasaa xuruufa ama maga ereyga xarfunihi waa magac ay kuwaasi leeyihiin magacuna waaba ismige waa ka cashiiyo tawiintiiba qaadanaya wabilxadiidi canhu shayga ka sheekaynta laga sheekeeyana waxaa loo deliishadaa ama lagu gartaa isminimadiisa ayaa lagu gartaa kol haddaad shayga ka sheekaysidba kataa-i darabtu waa darabtu taada ku jirto oo kale ama ana jaalisun lafdiga anihi waa ismi calaamadaad ku garanaysaa waa maxay waa isnaadka dee ama xadiisi canhuga ka sheekaynta aad ka sheekaynaysid saddexdaa calaamo ayaa muhima uu soo bandhigay bal sharaxooga aan eegno lamaa bayantu markaan caddeeyey manxasara fiihi waxay ku kooban tahay anwaacu lkelimati kelmadda noocyadeedu sharactu waxaan gudagalay fii bayaani maa kii inaan caddeeyo yatamayazu bihi uu ku caanbaxayey kulli waaxidin mid kaste oo minha anwaacda kamid ihi can qasiimayhi qaybihiisa kale litatima si ay u dhammaystiranto faa'idatu maa kii faa'iidadiisu dakartuhu aan kuu sheegay fadakartu lilismi ismiga waxaan u sheegay halaata calaamaatin saddex calaamo ayaan ismiga u sheegay ta koobaad calaamatan calaamo oo min awalihi xagga hore ka gasha wahiya alalifu wallaam waa aliftiiyo laamka al buu u jeedaa kalfaras walghulaam oo kaleba weeyaan cashii baa ku jirta de iyo wa calaamatan calaamo oo min aakhirihi ismiga xagga dambe ka gasha wahiya tanwiinu tanwiinta weeyi wahwa tanwiinku haddaba nuunu nuun weeyaan zaa'idatun saa'ida ah saakinatun kheeban talxaqu haleeshaa alaakhira xagga dambe lafdan marka lagu dhawaaqayo laa khadan qoraalkase ma haleesho ligayri tawkiidin bayna u haleeshaa ligayri tawkiidin nuunu tawkiid maxaa lagu tilmaamaa tanwiin maxaa la yidhaha tanwiin ma hiya tanwiin ama ma huwa tanwiin tanwiin waa nuunun maxaa kaa baxay maxamed miimka ku jira ma tanwiin ba miimku ma tanwiin ba maxamed miimku xadu ma tanwiin ba daalku ma tanwiin ba may maxaa sababay tanwiintu waa maxay dee waa nuun horta tanwiintu marka koobaad waa nuun wax kastoo nuun ahaynba tanwiin noqon maayo xarakadu ma tanwiin ba muxamedin imika kasratayn baa saaran ma tanwiin ba kasratayinkaasi la muxamedun damatayn baa saaran ma tanwiin ba la muxamedan fatxatayn baa saaran ma tanwiin ba la maxaa sababay kuwa xarakaa la yidhahdaa tanwiintuna waa nuun tanwiintu sideedaba iyadu waa nuun nuun bay noqonaysaa tanwiintu wuxuu yihi taa markuu tilmaamayey tanwiinta markuu ka hadlayey wahwa nuunun zaa'ida marka koobaad waa nuun nuuntaasi waa zaa'ida sarfi ahaan marka la eego usuusha kelmadda ka mid maaha sadi iyo caynki iyo laamkii toona noqon mayso haddaba nuunku hadduu asal yahay ama xagga hore ha dhaco sida nasara oo kale ama bartankaba ha dhaco ama aakhirkaba ha dhace nuun asal ah tanwiin lama yidhaahdo saakina marka labaadna waa reeban yahay nuunku haddii uuna reebanayn uu mutaxarig noqdo isna la odhan maayo maxay tanwiin saakinun oo kale nuun baa ku jira saakinun miyaad odhanaysaa waa tanwiin waa la maxaa sababay dee nuunkaasi saakinba maahe waa mutaxarig weeyaan talxaqu alaakhira xagga dambe ayuu ereyga ka haleelaa nuunku tanwiintu xagga dambe ereyga ka haleeshaa talxaqu alaakhira aakhirka dambe ayay ka haleelaysaa hadday awelka ka haleesho ama barhtankama ay ka haleesho sida kadanfar oo kale tanwiin laguma magacaabo lafdan waa dhawaaqa uun marka kelmadda lagu dhawaaqayo ama ereyga in lagu dhawaaqo la doono unbay xagga aakhirka dambe ka haleelaysaa waa dhawaaqa laa khatan qoraalka se maya tanwiinta lama qoro muxamedun haddii qor lagu yidhaah daalka manuun reeban baad ka dambaysiinaysaa la kama dambaysiinaysid ligayri tawkiidin tawkiid waxaan ahayn baana nuunta loo kordhiyaa haddii ay haddii litawkiidin loo kordhiyo nuunkaa tanwiin laguma magacaabo tusaaluhuna waa maxay marka tawkiid loo kordhinayo waa lanasfacan oo kale lanasfacan linaafiya ama layuskanan layuskananna wala yakuunan yakuunan taa dambe oo kale waa tanwiin ma odhanaysid waayo litawkiid baa iyada loo kordhiyey naxو rajuli naxو زaydi warajuli wasahin waxiinaidin wamuslimaatin zaydin iyo rajul tanwiinta ku jirta waa tanwiinu tamkiin ba la yidhaha ismi bayna calaamad u tahay sahin tanwiinta ku jirta tanwiinu tankiir ba la yidhaha ismi bayna calaamad u tahay xiinaidin tanwiinta ku jirta tanwiin lciwad ba la yidhaha wax meesha ka xadsan bay ayay bedel ka tahay muslimaatin tanwiinta ku jirta tanwiin lmuqaabala la yidhaha ismi bayna calaamad u tahay tanwiintu dhowrka qaybood ay ka kooban tahay afartaa keliya ayaa ismiga calaamad u ah waa tanwiinu tamkiin oo labada erey ee u horeeya ku jira tanwiinu tankiir oo sahin ku jira tanwiinu lciwad oo xiina idin ku jira tanwiinu lmuqaabala oo muslimaatin ku jira fa haadihi san iyo wamaa ashbahahaa waxa shabahay asmaau asmaa weeyaan bidaliili wujuudi tanwiin tanwiinta joogitaankeega ayaa daliilo ah fii aakhirihaa xagga dambe ay kaga jirto zayd waa ismi tanwiintaanaad ku garanaysaa rajul waa ismi tanwiintaanaad ku garanaysaa sahin waa ismi tanwiintaanaad ku garanaysaa wa calaamatan iyo calaamad macnawiyatan macnawiya wahiya alxadiidu ka sheekayn weeyaan canhu shayga xaggiisa laga sheekeeyo markastoo shayga laga sheekaynayo sheekayntaa shayga laga sheekaynayaana calaamadii ismiga ayay noqonaysaa kaqaama zaydun oo kale weeyaan yaa laga sheekaynaya zayd maxaana lagaga sheekaynaya inuu istaagay ismi bay haddaba sheekayntaasi u noqonaysaa fazaydun ismun weeyaan liannaka adigu xadadta canhu waad ka sheekaysay bilqiyaam taagni baanad kaga sheekaysay wa haadihi alcalaamatu calaamadaasi anfacu alcalaamaat calaamooyinka iyadaa ugu nafci badan almadkuura ee la sheego lilismi ismiga loo sheego wa bihaa iyada ayaa istudilla loo deliishaday cala smiyati ta taadu inay ismi tahay ayaa la deliishaday oo fii darabtu ku jirta taada darabtu ku jirtaa inay ismi tahay waxaa loo deliishaday ka waranka laga warramayo alaa taraa war miyaadan arkaynin alaa buu ku adeegsaday adaatu listiftaax waa si cardi ludfi buu doonaya inuu wax kugu sheego alaa taraa war miyaadan arkaynin annahaa ta'daa yari laa taqbalu inayna aqbalaynin al lafdiga al ah taadaasi al may qaadan kartaa waa maya walaa yalxaquhaa mana haleelayo atanwiinu tanwiinkii tanwiin xagga dambe ta'da ma ka raaci karaa waa maya walaa hayruhaa hayrkeed labadaa walaa hayruhaa hayrkeedna ma haleelayo walaa hayruhumaa baa fiicnay walaa hayruhumaa markaasuu idin yidhi ha kaayaganaa khaldaye walaa hayruhaa buu kani qoraya walaa hayruhumaa labadaa kayrkoodna ma haleelayo oo min alcalaamaati calaamooyinkiiya alati calaamooyinka tudkar lilismi ismiga loo sheego siwa alxadiidi canhu oon ahayn ka sheekaynta laga sheekaynayo faqad oo keliya intaa unbaa isminimada shayga loo deliishan karaya isminimada shayga intaa unbaa loo deliishan karaya waa shayga ugu muhiimsan ee isminimada shayga loo deliishanayo halkaa waxaynu kaga soo baxnay qaybtii matnigii hore ismiga calaamadiisiibuu sheego intaasuu kaga baxay qaybihii baa inoo dhiman ismigu u lahaa wahwa ismigu darbaan waa laba nooc mucrabun mid mucraba oo mucrab la yidhaah wahwa maa yatagayar aakhiruhu kuwa aakhirkiisa dambe doorsoomayo weeyaan bisababi alcawaamil shaqeeyayowga sababtooda uu ku doorsoomayo addaakhilati calayhi ee dusha ka gelaya ka zayd oo kaleba weeyaan iminka zayd waa mucrab maxaad ku garanaysaa inuu mucrab yahay mucrabku waa ismiga aakhirkiisa dambe doorsoomo bimacnaa xarakada aakhirka dambea doorsoonta ربما تكون تارة ضمتين وربما تكون تارة فتحتين وربما تكون تارة كسرتين وزيد وخله ما هذا رنا يساعدات ينتج ده بسبب العوامل حق هرب عامل كمريا جاء وكل حق ورا كمري جاء زيد نصرت وكل حق ورا كمري نصرت زيدا حرف جار وكل دوشي كجلي أخذت القلم من زيد الكورن أخذت القلم من زيد زيد يرى معربهين maxaad ku garanaysaa inuu mucrab yahay lianna aakhirahu yatagayar bisababi alcawaamil adaakhilati calayha cawaamisha xagga hore ka maraysa sababteed buu isku bedbedelaya kolkaa aakhirka doorsoomaya waa xarakada xarafka ugu dambeeya zayd xarakadiisaa doorsoomaysa ama aakhirka laftarkiisaaba doorsoomaya xarakadaba maaha aakhirka laftarkiisaa doorsoomaya waa asmaa ulkhamsaha oo kale jaa abuuk ismiga aakhirkiisu waa maxay waa wowgade kaafka dambe ma doonayo ismiga hore jaa abuuk aakhirkiisu waa maxay wow bal haddana nasartu dhe nasartu abaak aakhirka haddana muxuu isku bedelay halkii xarakada imika xaraf baa gelaya oo xaraf baa doordoorsoomaya marartu bi biabi kolkii hore wow buu ahaa haddana alif buu noqday haddana ya buu noqday akhi haddaba ismiga aakhirkiisaa doorsoomo marka la leeyahay laba macno ayaa soo gelaya in aakhirka laftarkiisu doorsoomayo sidaas mawlkhamsiya iyo tasniyad iyo jamcu dikrsaalim iyo iyo in aakhirka xarakadiisu ay doorsoomayso aakhirka xarakadiisu inay doorsoomayso bisabab alcawaamil dakhilati calayhi shaqeeye iyo caamil dusha ka galay ayaana sabab u ah caamil dusha ka galay ayaa sabab u ah caamilkaa dusha ka gelaya hadduu sabab u noqdo unbu ereygu mucrab noqonaya haddayna sababtu caamil ahayn bal ka warar oo wax kaleba uu yahay tusaaluhuna waa maxay caamilkii oo dee noqon waaye sababtii oon caamiluna u doorsoomin waa xaysa oo kale biikhtilaafi lahajaad oo kale carabta bidhkeed xaysa bay yidhahdeen xaysa oo saaday farxiyaan waa lahja carabiya bidhkoodna waxay yidhahdeen xaysi saaday kasriyaan waa lahjatun ukhra bidhkoodna xaysu bay yidhaahdeen way damiyaan haddaba markaad xaysa xaysi xaysu tida sagaal siyood baa loogu dhawaaqaaye xaysiye markaad xaysa xaysi xaysu tidhaahdid miyay kula tahay kelmaddaa xaysu ihi inay doorsoonkaa uu caamil sababayo mise lahjad baa sababaysa lahjad baa sababaysa wahwa darbaan waa laba qaybood mucrabun midi waa mucrab wahwa mucrabku maaka weeyaan yatagayar aakhiruhu aakhirkiisu uu doorsoomayo bisabab alcawaamili cawaamishii sababteed buuna ku doorsoomayaa addaakilati calayhi ee dusha ka gelaysay ka zaydin oo kaleba weeyaan wamabniyun midina mabni weeyi wahuwa bikhilaafihi kaa khilaafkii weeyi ka haaulaa'i oo kaleba weeyaan fii luzuumi lkasri xagga kasraha laazimidiisa mebnigu waa ka akhirkiisu una doorsoomin ee caamil kasti hadduu dusha ka galo xaraka qura un sita haaulaa'i bal hadda jaa xagga hore ka mari jaaa haaulaa'i ama jaa'at haaulaa'i haaulaa'i rag iyo dumarba sow lama yidhaah dee jaaa haaulaa'i haddaad tidhahda waa rag jaa'at haaulaa'i haddaad tidhahdidna waa dumar rag iyo dumarba way ka dhaxaysaa jaaa haaulaa'i kuwanaa yimid waa rag jaa'at haaulaa'i kuwanaa yimid waa dumar kuwan dumarkaa yimid ficilkan unbaad ku kala garanaysaa kolba taada la xidhiirsatiyo taada laga daayay jaaa haaulaai jaat haaulaai haddana ra-aytu xagga hore ka mari ra-aytu haaulaai haddana xaraf jaar geli nadartu ilaa haaulaai almuhimiyuuna xaala waaxida laazimin waa ismiga qeybta mebniga la yidhaah iyo wa mebniyun mid mebniya wahwa mebnigu bikhilaafihi kaa khilaafkii weeyaan ka haaulaai lafdiga haaulaai oo kaleba weeyaan في لزوم الكسر حق كسرها لازميديسا ولجي بكسر لازمها مبني على كسر باليدا وكذلك حدامي وأمسي حدامية أمسي نوع عين قاس وكلا يمون كسر لازمان لكن وفي لغة الحجازيين حجازيين تهم باقبة حدامية أمسي إني, إني مبني هنا وكسر له بناية وكأحد عشر وأخواته أحد عشر يا أخوات كدويا إلى تسعة عشر كجارتي اثنا عشر بلغاية تسنون يا يعني. أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ومبني في لزوم الفتح فتحنا لقو بنايا جاء أحد عشر رجلا جاء أحد عشر رجلا فاعل كسو أحد عشر ما هو فاعل ما هو فتح هذا أبو سكان رأيت أحد عشر رجلا سكوب يتبنى ماذا نرك مررت بأحد عشر رجلا هيك فتح هذا أبو لازمك صدح بشرب ومبنيو ومبني على الصدح من صدح بشرب وكقبل وبعد وأخواتهما قبل يبعد يا أخوات كل ويان في لزوم الضم حق ضمها لازمتيسا ضم لازمان قبل يبعد إذا حذف المضاف لكن ومرك إذا حذف المضاف إليه ومرك مضاف إليه قال جره ونوي معناه معنيه سنة لم يولو مضاف إليه جيب على جري معنيه أولهان ولم يولو وقبل يبعد وأي أفر حالة ضد إليه قبل يبعد يو صدح شارنا ومعرب هل حالنا ومبني استقى ينوكيني دون شرط وكمن iyo وكمبا oo kaleba weeyaan fi luzumi sukun iyaguna weligoodba waa mibni waa saakinun kam iyo man iyo wahwa aslu lbinaa ayaa binaha asal u ah shay haddii la binaynayo asalkiisu waa maxay waa sukuun sukuun baa lagu bineeya shay haddii mibni laga dhigayo waxa asal u ah in sukuun lagu bineeyo haddii la xarakeeyo fatxo lagu bineeyo sida xada cashar oo kale ama kasro lagu bineeyo sida haaulaa'i oo kale ama damo lagu bineeyo sida qabli iyo bacdi oo kale su-aal baa lagaa weydiinaya وما جاء على الأصل لا يسأل عن سببه وما جاء على خلاف الأصل يسأل عن سببه بل هذا شرح آذو بلارا أيو إريادا إنه ذا هياه شرح آبلا إنه شيخ الله آدم لما فرغت مركا كسوى فرحشيب كيري أما عن كسوى فاروقي من تعريف الاسم اسم دين أن كوت المامو بذكر شيء شيء شيء دين أن كوت المامو ومن علاماته علاموين كيسا أيان عقبت لعل بيي ذلك أرنكا ببيان انقسامه كيف سنكيسين عن عدايو إلى معرب معربي ومبني وقيف سما وقدمت وحن الرئيسي المعرب ومعرب خا لأنه معرب خا يا الأصل وأصلا كإذا قاطع لقب الله بإنك وما جاء على الأصل لا يسأل عن سببه هذا اسمي معرب محل يعرب ما لقورن مي لقما أورن لكن اسمي مبني من خلاف الأصل هين وما جاء على خلاف الأصل يسأل عن سببه شيء وهذا خلاف الأصل نغضنا لما با ماشى تعالى لولا لما لكان الحمار فضيها لما ضوا وحا كلا سارا قفكا اقونتا له iyo qofkaan aqoonta lahayn su'aal baa lagu kala gartaa su'aal ayaa lagu kala gartaa waxa lagu mahmahay carabtu ku mahmahda kalin tucraf war bal hadal anku garanay hadaad qofka doonaysid aqoontiisa inaad tijaabisid waa laga hadliyaa markuu hadla ayaa la ogaadaa halku taagan yahay mustawihiisa haddaad doonaysid caqligiisa inaad ogaatid waa laga hadliyaa mar alla markuu hadlo ayaa doonaysa caqligiisa inaad inaad ogaatid ninka waxaa la yidhaha ninka nacaska ah waxa quruxu ah baa la yidhaha inuu aamuso nacasku hadduu hadlo uu afka kala qaado waa la wada ogaanaya mustawiisaa la ogaanaya ee halku taagan yihiin fadhiyo nina diiba ayaa beri dhalay nin nacasa doqon buu dhalay doqon hadal badan ayuu dhalay ilan doqonku hadduu aamusana dambay ahaan lahaydi marba meelaan loo dirin buu ka hadli jiray ninkii adiibka ahaa ayaa dee waa inankiisiiy miyuu ka adkaysani miyuu ka adkaysanaya kama adkaysan karayo kaluu siiyo wuxuu yidhi aaba markaad hadlaysid buu yihi hadalka gaagaabi hadalka gaabi buu yidhi markaad hadlaysid weligaa iska ilaha bu yhi hadalkan badan iyo waxaan iyo waxaa iskaga bax bu yhi hadalka gaabi taladii aabihii bu yidhi waan qaadanaya taladii aabihii ayidhi waan qaadanaya hadalka gaagaabidii dee ku dhaqani jiray markaasuu yidhi aabo dahabtu ilaa suuq buu yidhi ilaa suuq ila suuq buu doonaya inuu yidhahay moogti wuu kala shaxaaday kelmadii odaygii baa la hadlo markaasuu yidhi ar asha ku dar buu yidhi asha ku darta ma garanaysa xagga hore inuu kaga daray ahayde dahabtu ilaa suuqaal buu yidhi ilaa suuqaal xaggii dambuu kaga daray de waa inuuna waxba ka fahmaynin kolba suu doono u dhigaya almuhim waxaan doonaynaa kalim tucraf waa mahmaah la isticmaalo weeyaan kalim tucraf war bal hadal ha lagu gartee ama aqoontaada ha la garto ama caqligaaga ha la garto ama itijaahaaga ha la garto waa kalim tucraf weeyaan waxaynu doonaynaa imika laga bilaabo wamaa jaءa calى اlaصli laa yusأalu can sababihi wamaa jaءa calى khilaafi اlaصli yusأalu can sababihi haddaad aragtid qof weligiiba soo dhacdhaco suuqa usoo dhacdhacaa salaada maqrib hadduu waktigiisii suuqa usoo dhacdhaco miyaad odhan hebel maxaa keenay laakiin hadduu casarkii yimaado ka waran casar dheer maqribkun baa lagu yaqaanay waa waa khilaafulasl har maxaa hebelo maanta kusoo waktigan ku keenaa la odhanaya khilaafulasl weeyaan arday haddaynu arki jirnay weligiiba xagga hore ka soo gala oo ka soo xaadira haddii uu xagga hore ka soo xaadiro habeen habeenada kamida maynu isweydiinaynaa soo caadadiisii maaha laakiin hadduu habsaamo ka waran waa khilaafulasl wamaa jaءa calى اlaصli laa yusأalu can sababih wamaa jaءa calى khilaafi اlaصli yusأalu can sababih ismiga in mucrab laga dhigaa waa asalkii su-aal male inuu mebni noqdaana waa khilaaful asalkii ismi kastoo haddaba mebniya waxaa lagu odhanayaa lima buniyo jawaabteeda diyaarto ismigu hadduu mebniba noqdo lima buniya baa lagu odhanaya haddana mebniga eeg u fiirso haddana mebniga maxaa asala mabniyun cala sukuun in sukuun lagu bineeyo erey sukuun ku binaysan maxaa lag miyaa lagu odhanaya lima buniya cala sukuun la waayo asalkiisiibu ku yimid laakiin haddii la xarakeeyo ka war waxaa lagu odhanaya waa khilaaful asal oo lima xurrika baa lagu odhanaya ولما كانت الحركة خصوصا كذا بالغ ورانيا خصوصا الفتحة أو خصوصا الضم أو خصوصا الكسر لما فرضت مركا كفاروغي من تعريف الاسم اسم إذا تعريف كيسا بذكر شيء شيء شيء جدي أنكو تعريفيه ومن علاماته علاموي كيسا عقبت وحن لعب ذلك كا ببيان انقسامه قيبس كيسا إنا عدايه إلى معرب معربي ومبني وقيب سمو وقدمت المعرب ومعرب كان حقه رمريي لأنه الأصل يسقى أصله وآخرت المبني مبني كان حقه ضمريي لأنه الفرع إسقى فرع أما خلاف الأصل هل قال بس لأولد بفوقك اللي شرع دوا وذكرت واحد كلام شيء أن المعرب معربك هو يسقى ما كويا يتغير ودورسوما آخره آخر كيسو بسبب ما كيس ربتي وكو دورسوما يدخل عليه تشك قال من العوامل عوامل كزيد وكلب ويان تصارهان تقول واحد رأيت جاءني زيد زيد باي سو غاري جاء ادو مكاي ضمير ولا تبي معنى وصلا لك دغا جاءني زيد زيد باي سو غاري ورأيت زيدا زيد بان اركي بمعنى ابصرا كدغا هل مسؤوله مركي وداتو ومررت بزيد زيد بان سو مري بمعنى جاوز ايا لك دغا الا ترى ورمياد نكيمين أن آخر زيد زيد آخر كيسو تغير إنه دور سومي بالضمة ضمه كدور سومي والفتحة والكسرة بسبب ما كيس بركي دخل عليه دوشة كدلي ومن جاءني جاءني إيا والرأيت إيا والباء فلو كان تغير تغير كهدو أهان لها في غير الآخر آخر كميلا نهين لم يكن إعرابا إعراب نقل مايو دور سومك وإنه حرف وجودا بأي سائلين هين مني كقولك أهل الكاغو كلويان في فلسطين تلي إذا صغرت ومركة تصيرين في فليس والعكة ما بيصدق وإذا كثرت ومركا تكسيرين كدنا كثرت واجب من تكسير كي أطلس هي فلوس بلرنسا أول كبا أيو أيو حركة يستبدلنسا وكذا لو كان تغير تغير كادو هي في الآخر ولكنه ليس هناهين بسبب العوامل عوامل سببت أو عوامل أين كينين كقولك ويان جلست حيث جلس زيد فإنه يجوز وحكو بنانا تقولين في ذلك حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر إلا أن هذه الأوجه أوجه لا ثلاثة صدح فيه ليست معها بسبب العوامل عوامل سببتود معها أو عاملك وجاءون ألا تراور ميادا نركين أن العامل عاملك واحد منه منه وهو جلسه ويان تساله لي وقد وجد معه ودنا عاملك كليها من عيسى وحا لها لك التغير المذكور حركوين كسدح لها يسبب الدلية اختلاف معها عامل سببتي وما حي ولهجات ويان لهجتك لتجوان ويان ولما فرغت مركان كذا ماضي من ذكر المعرب معرب كأن انحصه ذكرت المبنية مبنية أيان شاقي وأنه هي مبني الذي كينه يحي يلزم لازمة طريقة واحدة طريقة كلية ولا يتغير آخره آخر كيس ولو دورسومين بسبب ما كيس سببتي ولو دورسومين يدخل عليه دشة كدلة ثم قسمته مبني وحن قيبين إلى أربعة أقسام نفر قيبات مبني على الكسر وأمس يوكله أما هؤلاء يوكله ومبني على الفتح واحد عشر يوكله ومبني على الضم وقبل يوكله ومبني على السكون وكم أوكله يمن أوكله أفرتي تصالي ويان أفرتا قيبات قسم هذا قيد متفق عليه والإسكوى صبصيح وهو هؤلاء ويان هؤلاء مبنيون على كثرة والإسكوى صبصيح يا ثم قسمت المبنية مبنية وحنو قيدية على الكسر كسرها ل- كي كسرها لقو بنية إلى قسمين كي كسرها لقو بنية أيا لبا قيبوضة هؤلاء إيو أمس إيو إيو إيو إيو مح- إيو إيو إيو حداني أمس إيو حداني خلاف ذاك الشرع هؤلاء والإسكوى صبصيح قسم قيد متفق عليه والإسكوى فقيد وهو هؤلاء ويان فإن جميع العرب عرب أردني يكسرون آخره آخر كيسي كسريان في جميع الأحوال حاله سودا عرب أردني ويكسريان هؤلاء أيضا وقسم قيبنا مختلف فيه ولا يسكو خلافي وهو حدامي وقطامي ونحوهما ويان حدامي وقبر قضا- قطامنا وعين كاسو كله ونحوهما ومن الأعلام علم يلا المؤنثة ددقة الآتية أكو إمانية على وزن فعالي علم كستو ددقة على وزن فعالي كو إماني حدامي قطامي قراشي أك وباري وحكستو فعالي كو إماني وددقة عين كاسو iyo waa amsi lafdiga amsiya idaa aradta bihi markaad uga jeedo alyawm alladii yawmka qabla yawmika maalintaada ka horeeya shalay inagu kaynuu naqaano weeyaan shalay shalay laba macnay noo isticmaalla haddaynu soomaali nahay maalinta aad joogtid maalinta toos ugu xigta ee ka horeysa waa shalayda saxda ah iyo waxa aad dhaweynaysid haba fogaade eh. haddii nini uu ku soo buuqdo hadal xun kugu yidhaah oo haddana bil kadib adiga uu ku yimaad kii oo macruuf iyo wanaag kaa doonaya maxaa oran wartoodigii shalay un caayayey maxaad iga soo doon ar shalaydaasi waa goorma waa bil ka hore waxaan waad dhaweyneysaa oga ereyga shalay ah carabigana waa caynkaas oo kalun carabigana waa caynkaas oo kalun maalinta aad joogtid maalinta ka horeysana waa loo isticmaalaa waxa aad dhaweyneysid ee laakiin horey u dhacayna waa loo isticmaalaa fa amaa baabu xadaami xadaami baabkeegi iyo wanaxwihi waxa lamidka ah fa ahlu lxijaazi nimanka xijaaziyiintiihi yabnuunahu cala alkasri kasray ku bineeyaan muطlaqan iyagoon kala qaadin xijaaziyiin oo dhani xadaamiya baabkeega way kasreeyeen way way way kasriyaan hadday faacil tahay waa jaa xadaami hadday mafcuulun bihi tahay waa ra'aytu xadaami hadday majruur tahay waa marartu bixadaami kolkaa muطlaqan weeyaan oo muطlaqan wuxuu leeyahay ma kala qaadaanoo baabkaa facaali in ra' lagu gebagabeeyo iyo inaan ra' lagu kala gebagabeyin lagu- looma kala qaado فيقولون وحي ورميان جاءتني حدامي ورأيت حدامي ومررت بحدامي وعلى ذلك حجازيين تا قول كوغا أيو جاء كل من قول الشاعر منك دبياغا قول كوغا سلام لولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام وإسكم ما هو كلي ويان وإسكم ما هو كلي وحليه فلولا المزعجات مزعجاتك هدي أين الكريم وجمع ما نصاري ما اسم فاعل لقول كينين موقتا فلولا المزعجات qofka wax uu ka wareeriya hadayna jirin oo min Allah yaali habeenida xagooga ka ahaaday hadayna naxdintan iyo warwarkan iyo baqahan habeenku dadka uu ku sameeynaya ayna jirin lama taraka alqada shimbirihi yar yaraaya alqada xamaamyadii xamaamyada ugama tageen diibal manaan buu kuleeyahay hurdo macaan mascujaadku hadday ayna jirin xamaamyaduba kamayna tageen iskamayna daayeen hurdada macaan buu kuleeyahay hurdada macaan cidiba midayseen waa la iska raaxaysan lahaa laakiin habeenkii baa xanuun iyo dhib iyo werwer iyo baqdin iyo waxbaad kala kulmaysaay moogta idaa qaalat xadaami gabadha yare xadaami la yidhaha hadday hadal tidhaa fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqawla hadalka runtiihi maa qaalat xadaami waa gabadhaasi waxay tidhaay gabadha hadalkeega mar layaan la ayaan la beeninin buu leeyahay waxaa laga yaabaa akay haddaad tahay muxadisiinta haddaad wax badan u fiirsatay waxaa laga yaabaa inay bukhaari iyo isqabsadaanayo iyo tirmidi ay isku aragti ka noqon waayaan nin ama maxaan ku idhaha xadiid ama sanad culimada ahlu xadiidkii markay labadaa nin inay kala rajaxaan ay doonayaan kana adiladiisa lawadi lawadi lawadi lawadi kan kale haddana adiladiisii lasoo qaadi lasoo qaadi waa la tirin tirin tirin dhexda marka la marayo ayaa la odhanayaa idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami waaba laga baxay baabkii aya raacdaa lagu leeyahay markaa bukhaari raacdaa lagu leeyahay idaa qaalat xadaami waayo maahmaahda lama bedelay moogta idaa qaalat xadaami gabadha xadaami la yidhaha hadday hadalba tidhaa fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqawla qawlku maa qaalat xadaami gabadhaasi waxay tidhi weeyaan xadaami mayna beydkaa laba jeer ku jirin laba jeer horta ma ku jirtaa labada jeer mayna labadaba faacil ahayn haddana miyaan labadiiba la kasrinin faacilku marfuuc buu ahaan jiray waa maxay kasradu taasi waa mabniyun cala alkasri waa fi maxali rafcin mabniyun cala alkasri fadakaraha fi lbeyti beytka waa sheegay maratayni laba jeer maksuuratan iyadoo la kasrinayo maca annahaa faacilun hadda iyaduna waa faacil xijaaziyiintu sawa aragtidaa mayna yeelanin bal tamiimiyiinta aan eegno waftaraqad waxay uqaybsameen banu tamiim nimankii reer banu tamiim firqatayni laba firqadood fabacduhum barhkood yucribu daalika arrinkaa waa icraabaa kullahu dhammaantii bidami damo rafcan wa bilfatxi nasban wa jarran tamiimiyiinta qolo kamid ihi xadaami iyo iyagoon kala qaadaynin mucrab bay ka dhigeen laakiin mucrabkaasi waa maa laa yansarif mucrab maa laa yansarif bay ka dhigeen oo kolkaa maxay ka dhigan tahay dee yucribu daalika kullahu bidami rafcan maa laa yansarifka marka la rafcinayo soo dame ma degi jirin marka la nasbinayo ama la jerayana fatxa laba jeer degeysi samay wa bil fathi nasban wa jarran mu'rab bay ka dhigeen laakiin ma la yansarifa wala ragta qoladaas oo maahay fa yaqulu wuxuu leeyahay kolka kooxdaasi jaatni waxay soo gaadhay xadaamu ee waa ma la yansarifa tawintun ka daayo fathi laakiin waa faacile bidami wa ra'aytu xadaama tawintun ka daawo mafcuul bihi wa marartu bi xadaama bi xadaama xaraf jaar baa galay maxaa loo kasrin waayo waa ma la yansarif bil fathi waa tamiimiyiinta qole kamid a wa aktaruhum tamiimiyiinta weynankood yafsilu waa kala qaadaa baynamaa kii beynkiisa kaana ahaaday aakhiruhu raa'an ka ra'i ugu dambayso ka wabaari weeyaan waa ismun liqabiila qabiila wabaari la yidhaah waxadaari weeyaan ismun likowkabin xidig baa la yidhaah wasafaari weeyaan ismun limaa'in ceel baa la yidhaah wixii ra'da ugu dambayso iyo waxayna ra ugu dambayn sida xadaami oo kale iyo qaraashi oo kale wixii ra ugu dambayso waxayna ra ugu dambayn baa la kala qaadaa فيبنيه على الكسر كسر كبنينيا وحراء وجودا بيسو كالحجازيين سيد الحجازيين توكل وما ليس آخره راء وحين الرأى وجودا منك حدامي وقطامي وياني فيعربه إعرابا إعرابا ما لا ينصرف ما لا ينصرف وكلو كدق عيو قلدو ذيك الوافقا أخي واحد قاتي حجازيين سيني كرقادي وياني انت مبنين على الكسر كدقات تميميين تقوح كوح كميدي هنا معربا كدق لكن أما لا ينصرف تميميين تقولوا الله بعد سوها دينا marna basriyiin marna xijaaziyiin bay waafaqeen marna kooxdooda kaley waafaqeen haddii ereyga ra ugu dambayso xijaaziyiin bay waafaqeeno waa mabniun cala alkasri bay yidhahdeen haddayna ra ugu dambayninna waa mucrab maalaayinsari bay yidhahdeenoo kooxdoodii kaley waafaqeen armiyaadan fahmin wa ama amsi lafdiga amsiya idaa aradta bihi markaad uga jeedo alyawma maalinta alladii yoomka qabla yawmika maalintaada ka horeeya fa ahlu lxijaazi xijaaz oo dhan yabnuunahu cala alkasri kasray ku bineeyaan fa yaquuluun waxay odhanayaan madaa amsi xijaaziyiintu waa niman adag waa nimanka qur-aanku luqadooda kusoo degey فيقولون waxay oranayaan madaamsi shalay waa tagtay shalay waa tagay واعتكفت أمس شري باني اعتكافي وما رأيته إنك ما أرد مد أمس شري لقب الله بالكسر في الأحوال ثلاثة صدح تجربة ولا كسرين أيام قال الشاعر منك قبياغا وحيري منع البقاء تقلب الشمس وضروعها من حيث لا تمسي وضروعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي صدر الشاعر منع البقاء إن أدونكن لغو وارو وحديدا بوليه أدونكن لغو وارو وحديدا تغلب الشمس على دائس لبهبيته بكليه على دائس لبهبيته مرنا دعيسه مرنا سو بخيسه يا أخي نو ديدي بوليه أدونكن إنان كو وارنو هدا عدد با تاغنتay adna wa taagnaan lahaydun bukuleeyahay laakiin cadaadii markay dhaqaaqday socotay cumrigaagii bay tirisay adna dee waad soconaysaa manaca albaqaa adduunkan in lagu baaqi noqdo waxa diiday taqallubu shamsi cadaadaa islaba rogaysa iyo wa tuluucuhaa soo bixideeda min xaysu laa tumsi meel ayna ka galabaysan ay ka soo baxdo halkay ka dhacday meelaan ahayn bay ka soo baxaysaa buu ku leeyahay waa cajiib iyo wa tuluucuhaa soo bixideeda xamraa iyadoo cas ay soo baxayso saafiyatan oo nadiif ah وغروبها يدعيدها صفراء يده هرودا يدعيسو كالورس جيد كورق ليلايو كلا اليوم ما انت اعلم وحنوغهي ما يجيء به وحلي يمد ما انت وركي سوان هيا ومضى والتك بفصل قضائه حكم كيسي عضاء امس شرينا شر امس سوف علما هو مضى فاعل كيماها كل كان مبني محيبه كدغان مبني على الكسر واحد جازيين تبا دليشن يده يجو مبني على الكسر بقاتين فامتيه في البيت فاعل ويان لمضاب ويه وهو مكسور وانا مكسور كما ترى سيدا ذلك حجازين في عين كاسي كقاتل وافترقت وحيوقا يسنتي بنو تميم لمنك لورنجري فرقتين لبك وحود يا بنو تميم من لبك وحود بأمسين كقاتل سو ما هين القي حدامية باب كوبي لبك وحود ما ينقل هل كان نوى لبك وحود ومنهم وحكمدا تميميين تمن أعربه من إعرابي بالضم الضم بالضمة الضم رفعا وبالفتحة مطلقا وما لا ينصرف أمين عين كاهين ما لا ينصرف قولا كدكتي فقال وحليه مضاء أمس شليواتي بالضمة واعتكفت أمس شلي بان اعتكافي وما رأيته ما أرد مد أمس شلي لقبل الله بالفتح قال شاعر لمن كان سبوح جليشين ينقول كلا لقد رأيت عجبا مد أمس عجائزا مثل سعالي همس مثل سعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لترك الله لهن الضرسة ولا لقين الدهر إلا تعسى سلامو أركي أما عجيسوين ما حفرو ninkani habre waaweyn buu arkay islaamo waaweyn buu arkay oo da-ah oo gaboobay oo shan ah shan islaamood baan arkay oo sayaadiin moodo buu leeyahay bal haddaan eegno siduu hadalka u dhigo wuxuu yihi laqad ra-aytu waxaan arkay buu yihi aja cajaban yaab baan arkay buu yihi mud amsa shalay laga bilaabo war shalay laga soo bilaabo wax laga yaabo ayaan arkay buu yihi cajaa-isa habro ayaan arkay misla sacaali shayaadiin ad moodo khamsan oo shana buu yihi shan habroodad shayaadiin moodaan shalay arkay buu yihi war xaggey shayaadiinta uga egyihiin يأكلنا وحي لقيان ما في رحلهن وحي ألابته ذو كتير أولا همسن يغو ولا آمسان يغو ولا آمسان وحوص الشيخين أيا أيا وحي ألابته ذو كتير أولا أي لقيان بويري لا ترك الله الله وقام تقول لهن كوا برسن وحي قوسا إلهي وحي كبره يا ويري للكاكا ضابيه الله ذو كتير داي ولا لقينا لما كل ما بويري الدهر سنة كنا إلا تعسن هلاك موياني ilaahay idinkii sanadkana halaag mooye iyo dhib mooyaane wax naxariisa yayna keenin buu yidhi habrahaasi waa nin islaam habaaraya weeyaan bal haddaynu eegno ninkaasna almuhim waxaynu doonaynay mud amse baan doonaynay maalaayansarif bay ka dhigeen ma ogtahay ninkaasi mud sow xaraf jaar maaha mud sow xaraf jaar maaha nacam amsa kolkaa wuxuu ka dhigay fadxu siiyey laqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi cajaban yaab baan arkay mud amsa shalay laga bilaabo عجائز هبرا ايان اركي مثل سعالي شياطين ادمودو خمسا او وضشنا يأكلنا وحي لقيا ما في رحلهن وحي ألابتو دكو جري همسا يغو وضا آمسا همسا يغو حويا سي هوسا يغو أشيكين يا يغو ير خيم يا أي وحلقا يا بويري لا ترك الله الله أغمت قل لهن يغا درس وحقوسا الله يلكها هكذا دي يبويري ولا لقينا كلمنا كل من الدهر سنتك إلا تعسن هلاك مو يوحق له الله بابي يبويري كواف المهم waxaan doonaynay mud amsa ma arkaysaa eriga mud amsa baan doonaynay waa lafdigii amsa haddaba mud buu geliyay xaraf jaar ah kasra ma siinina fatxu siiyey waa ismi maalaayansarifa markaa saasay u qaateen ismi maalaayansarifa ومنهم وحا كمدها من اعربه من اعرابه بالضمة ضمه رفعا رفعه وبناه بنيا على الكسر نسبا وجردا خير تيك لنا xaalatu rafcana mucrab bay ka dhigeen oo damay siiyeen nafsiya jarna mabni bay ka dhigeen akhi welibana kasra lagu binaynayo wazacama zajaaju zajaaj wuxuu sheegtay ana min alcarabi carab inuu ka tirsan yahay man yabni amsi amsi qola binaynaysa cala alfarxi fatxa ku binaynaysa wa anshada wuxuuna ku inshaaday calayhi qowluhu qowlkiisii buu ku inshaaday mud amsa mud amsa eeg wuxuu leeyahay min alcarab man yabni amsi cala alfarxi wa anshada calayhi qowlahu mud amsa amsa ayaa daliilu ah buu leeyahay waa mebniyoo ka fatxa lagu bineeyey wahwa wahmun waaba ismoodsiis wasawaabuna waxa weeyaan maa qadamnaa waxaan xagga hore marinay oo inay maalayansarif tahay mud amsa marka la leeyahay oo min anahu mucrabun hayru munsarifa wazacama bacduhum barhkood waxay sheegteen ana amsa oo fi lbeydi ficil maadi inay tahay mud amsaadii ma arkaysaa amsaadii maba ahayn shalay eh waa ficil maadi oo kaaniya akhawaadkeed maxaa kamid ahaa adxaa iyo amsaa iyo amsaadii weeyaan bay kolona leeyihiin waxay leeyihin laqad ra'aytu waxaan aragnay cajaban yaab mud amsaa waktigii aan galab uu galabaystay laga bilaabo waktigii uu galabaystay laga bilaabo saasay ku macnaynaya amsaa fi lbeyt ficil maadi wafaaciluhu mustatir wataqdiir mud amsa almasaa galaabtu markay galabaysatay laga bilaabo waktigii cadeedu ay gaabnayd baan shayaadiinta arkay buu leeyahy walamaa faragtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi kii mebniga ahaa inaan sheegitaankiisa cala alkasri lagu binaynayey dakartu waxaan xusay almabniya cala alfatxi ka fatxa lagu bineeyo wamahaltuhu tusaale waxaan usoo qaatay biaxada cashara iyo waakhawaatihi taquul waxaad odhanaysaa ja'anii axada cashara rajulan wara'aytu axada cashara rajulan wamarartu biaxada cashara rajulan axada casharku muna fadxin sideen bifatxi lkelimatayn labada kelmadoodba waa fadxinaysaa axadka iyo casharada في الأحوال ثلاثة صدح تجربة وكذا تقول تاسو كلا ضرنا في أخواتي أخواتيك إلا اثني عشر موياني وفإن الكلمة الأولى كلمة هره ومنه يساق كثير سنتعرب ولا يعرب بالألف رفعا وبالياء نصب مجردا وملحقين مطنه تقول واحد رضي جاءني واحد سوق على 12 وألف بتكتاج 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومثل به ياء ومررت ب 12 رجلا ياء بها يا خطا وكيل كاف وإنما لم أستثني هذا 12 كمان استثنون من إطلاق قولي هذا الكيجي إطلاقي سوى أخواتي هانري أحد عشر يا أخواتي كل كان نسوي اثنا عشر ما تقريو كمان استثنون لأنني أنا قلت أذكر وان شيء دونا فيما بعد واحد حددا بعدد كمير كان قاعدنو أن اثنين واثنتين يعربان إلا يعربا يعرب المثنى مثنى يعرب كوبا مطلقا وإن ركب ولو